جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka ramadaan sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo howlgal qorshaysan oo lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay dowladaha iiraan iyo maraykanka iyo maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa isku adeegsanaya gantaallo culus xilli dagaalka bariga dhexe uu socdo maalintii afar iyo tobanaad maxkamadda wilaayada bakool ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaalla degmada tiyoglow ee wilaayada bakool iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay ardayda rawdada mu'asasada alxigma guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo imikana isagii oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu xadhay ay ka fuliyeen gudaha degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray axmed cabdi xasan oo ahaa askari ka tirsanaa murtadiinta waxayna mujaahidiintu murtadkaas kasoo qanimaasteen qorigii uu ku hubaysnaa dowladaha iiraan iyo maraykanka iyo maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa isku adeegsanaya gantaallo culus xilli dagaalka bariga dhexe uu socdo maalintii afar iyo tobanaad haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan wax ka weydiinay nuur cali warsame abushayba aad baad u mahadsan tahay cabdiqani maxmed bismillaahi araxmaan araxiim dagaalka ka socda mandiqada bariga dhexe oo u dhexeeya iiraan oo dhinac ah iyo weliba huwanta isugu jirta sahaynada iyo maraykanka oo dhanka kale ah ayaa weli halkiisa kasii socda haddii aynu eegno afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay iyo bariga dhexe wixii ka dhacay waxaa ka mid ah diyaarad maraykanka uu leeyahay oo ku burburtay dalka ciraaq sida ay xaqiijiyeen militariga maraykanka koox islaami ah oo ka tirsan ciraaq ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad shidaalka qaada ee maraykanka sida ay qortay wakaaladda wararka ee royters koox islaami ah oo ciraaq ah oo ay taageerto iiraan ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegeen inay weerareen diyaarad nooca kc ah oo diyaaradda qaada ama kaydisa shidaalka si ay u difaacdo madax bannaanida qaranka ciraaq iyo hawada ayaa lagu yidhi saacad ka hor sentacom oo ah taliska dhexe ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay burburka diyaarad militari oo ah kc oo uu leeyahay militariga maraykanka oo ku burburtay galbeedka ciraaq weli lama soo saarin warbixino ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi daqiiqada kadib markii senticom ay xaqiijiyeen burburka diyaaraddaasi ayaa wakaaladda wararka gudaha iiraan waxa ay sidoo kale sheegeen in la bartilmaameedsaday diyaaraddaasi ee walaalka cabdiqani ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen markabka diyaaradaha xambaare ee maraykanka uu leeyahay ee lagu magacaabo abraham lincoln taasoo ka dhalatay waxyeelo weyn oo gaaray markabkaasi xilligana uu isku diyaarinayay inuu dib ugu laabto maraykanka taasoo haddii ay dhacdo ka dhigan in markabkan shaqada laga saaray sida ay warisay aljaziira maraykanka oo marar kala doon beeniyey inay waxyeelo gaartay markabkan oo ka mid ah hantida badeed ee ugu muhiimsan maraykanka ma jirto wax falcelin ah oo ay ka soo saareen inuu dib ugu laabanayo maraykanka ilaa iminka sidoo kale waxaa loogu yeero ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ee nidaamka shiicada iiraan ayaa war-saxaafadeed oo ay soo saareen islamarkaana ay soo xiganayso aljaziira waxaa lagu yidhi askarta maraykanka waa inay si degdeg ah uga baxaan gobolka haddii kale waan ku dili doonaa meel kasta oo ay joogaan xitaa haddii ay ku jiraan hoteello ama meelaha gabaadka ah sidoo kale wararka naga soo gaaraya waqooyiga dalka ciraaq ayaa sheegaya in diyaaradda nooca duuliyaha lahayn ee iiraan ay waxyar ka hor ku qarxday saldhigay ciidanka faransiiska ku leeyihiin magaalada erbiil ee waqooyiga ciraaq iyadoo guddoomiyaha erbiil omed khoshmaan uu sheegay in dhaawaca lix askari oo faransiis ah ay jiraan arrintaa oo ka dambaysay dab ka dhashay weerarka inuu gaaray qaybo muhiim oo ku dhow saldhigan oo ku dhow garoonka diyaaradaha erbiil sida ay werisay warbaahinta ridow muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa la arkayey goobta qaraxyada ay ka dhaceen oo diyaaradaha daroonta lagu beegsaday oo holac uu ka kacayo gaalka netanyahu ayaa markii ugu horreysay si fagaaraha u sheegay ujeeddada dagaalada joogtada ah oo ay sahaynadu galayaan kaasoo la xidhiira buu yidhi sidii loo gaari lahaa soo bixitaanka masiixa oo ay ula jeedaan nebi ciise calayhisalaam wuxuu yidhi waxaan gaari doonaa soo laabashada masiixa laakiin taasi ma dhici doonto khamiista soo socota wax badan ayaa laga hadlay dagaalada iyo daadinta dhiiga badan ee uu netanyahu samaynayo sababo la xidhiira waxyaabo uu aaminsan yahay iyadoo fikirka sahaynada uu ku dhisan yahay in loo baahan yahay si masiixi uu u soo baxo oo ay ula jeedaan nebi ciise in la ballaariyo sahaynada oo ay isku fidiso dhulalka bariga dhexe arrintan kuma koobna netanyahu oo keliya xataa kooxaha dhisay trump ayaa aaminsan taasoo ah wada joogooda waxayna isku dayayaan inay sameeyaan daadinta dhiig badan oo dadka muslimiinta ah sidoo kale netanyahu ayaa xalay waxa uu yidhi islaamka xag jirka ah ha ahaado sunni ama shiico waa mid khatar ku ah dunida oo dhan ma dhihi karno arrintan iidaa isxalin doonta waa mid shaqo inooga baahan waana wadaynaa buu yidhi dagaalka saacadihii lasoo dhaafay sahaynadu waxa ay bambaanooyin culus ku garaaceen bartamaha magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan kadib duqaymo saacado badan socday tan iyo gelinkii dambe ee shalay taasoo lagu sheegay in lagu birtilmaamaydsanayey kaabayaasha maleeshiyaadka isku magacaabay xisbullah iyo xarumaha xiriir kale leh ciidanka ilaalada kacaanka iiraan sida uu weriyey janalka labayo tobanaad ee sahaynada hogaamiyaha sare ee nidaamka shiicada iiraan caayatullaahi mujtaba ayaa war-saxaafadeedka ugu horreeyey soo saaray tan iyo markii la doortay wuxuu yidhi waa in si deg deg ah loo xiraa saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe inta ay furan yihiin waxay noqon doonaan bartilmaameed sharci ah dalalka gobolka waa inay caddeeyaan buu yidhi mowqifkooda ku saabsan kuwii weeraray dhulkeenna qaaliga ah oo dilay dadkeenna waxaan kula talinayaa buu yidhi inay sida ugu dhaqsiyaha badan u xiraan saldhigyadaas sababtoo ah hadda waa inay ogaadaan in sheegashada maraykanka ee ah inuu keeno amni iyo nabad ay ahayd been iiraan ma doonayso buu yidhi in gobolka ay ku yeelato xukun ama saamayn gumaysi balse waxa ay diyaar u tahay midnimo iyo xiriir wanaagsan oo ay la yeelato dhammaan dalalka deriska ah wuu xirnaan doonaa buu yidhi marinka hormuus ilaa gardarrada ay istaagayso dhiigga qof kastaoo iiraani ah oo la daadiyeyna wuxuu yeelanayaa buu yidhi aargoosasho iiraan way isdifaacaysaa waxayna leedahay awood ka sarraysa wax kasta oo hadda la arkay buu yidhi waxaa la sameeyey daraasado ku saabsan furitaanka jihooyin kale oo dagaal meelaha waa cadowga ugu nugul yahay kuwaasna waa la howlgelin karaa buu yidhi haddii xaaladda dagaalku ay sii socoto haddiiba loo arko inay ku habboon tahay hogaamiyaha sare ee iiraan mujtaba khamanays si toosa uma uusan soo muuqan mana uusan ka jeedin hadalkan telefishinka balse waxaa laga akhriyey telefishinka dowladda iiraan sidoo kale walaalka cabdiqani nidaamka shiicada iiraan waxa ay wax yar ka hor ku dhawaaqeen inaysan iiraan ogolaan doonin xitaa hal litir oo shidaal ah inuu ka gudbo marinka hormuus haddii uu faa'iido u yahay maraykanka iyo xulfadiisa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee a f b sidoo kale warbixin ay baahisay c n b c iiraan ayaa dhuufisay in ka badan kow iyo toban milyan oo fuusto oo shidaal ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday iyadoo saliiddaas loo diray shiinaha lana sii mariyey gacanka hormuus oo ay iiraan uga dhaaratay dhammaan dalalka kale ee shidaalkooda mari jiray walaalka caqalka cad ee maraykanka ayaa markii ugu horreysay waxa uu soo saaray warbixin militari waxaana lagu sheegay in howlgallada ka dhanka ah iiraan ay gaareen natiijooyin waaweyn oo wax ku ool ah farsamaynta gantaalada balastiga ee iiraan ayaa la sheegay inay hoos u dhaceen boqolkiiba sagaashan duqeymaha ka socda iiraan oo lagu naafeeyey kadib sidoo kale in ka badan shan kun iyo shan boqol oo saldhigyo military ayaa la burburiyey sida warbixintan lagu sheegay xukunka hawada air superiority ayaa la xaqiijiyey oo laga saaray gacanka iiraan in ka badan lixdan markab oo iiraan ay laheyd ayaa la burburiyey ama la quusiyey taasoo ka dhigan burburinta ciidanka badda iiraan dhammaan afar maraakiibta dagaalka ah ee magacyadoodu ay ahaayeen sulaymaniya kalaas ayaa la sheegay in la burburiyey warbixintu waxay ku doodaysaa in howlgallada maraykanka ay hoos u dhigeen khatarta amniga ee gobolka inkastoo xogtan ay ka timid dhinaca milatariga maraykanka oo u baahan xaqiijin madax bannaan saliibiga donald trump ayaa sheegay in u s a ay si dhow ula socoto marinada badda ee muhiimka ah isagoo sheegay in xaaladooda amni ay hadda tahay mid aad u wanaagsan xilli maraakiib gaaraya lix markab lasoo tebiyey in la gubay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay kuwaasoo dhammaantood shidaal waday hadalkan wuxuu la xiriiraa xiisadda ka taagan gacanka hormus oo ah marin ay ka gudbaan boqolkiiba labaatan ka mid ah saliidda caalamka iiraan ay xiratay oo sida muuqata si buuxda ay u maarayso kuna hanjabayso oo keliya inay marayaan ciddii ay u fasaxdo aad baad u mahadsantahay abuushayba maxkamadda wilaayada bokool ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada tiyoglow ee wilaayada bokool xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey
mar kale raxanja waa sii sahow sida gaduudanihii oo kale u cabbeysay dhiigga dadka muslimiinta shilimaad yarow adduunyana dhaafsatay sharafta iyo dhiigga dad badan oo muslimiinna ayaa lagu dilay fagaaro ku caanbaxay dilka jawaasiista cadowga indhaha u ah oo ku yaala degmada tieglow oo xarun u ah maamulka wilaayada islaamiga ee bakool inkastoo aad sannado badan sharaftaada iibsato cadowgana indhe iyo hoggaan aad u noqoto inkastoo aad isku daydo inaad galaafata nolosha dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan ama aad daadisa dhiigga mujaahid markii horeba u taagnaa ima shahaada wa ima nasr inkastoo carruur badan aad agoon ka dhigto inkastoo aad xabsiga ku gurto dad sunnada ay ka muuqato sidoo kalena aad la dagaalanto xijaabka iyo asturka haweenka muslimaadka muxajabaadka maalin unbay soo gebagaboobaysaa noloshaada gacantana ay kugu soo dhigayaan idim alle ciidanka qarsoon ee mujaahidiinta gelinkii dambe ee shalay dadweyne fara badan oo isugu jiray ciroole iyo cardun haweenna aysan ka marneen ayaa goobjoog ahaa fagaaro lagu dilayay rag dhiigga muslimiinta dhaafsaday sandareerta yar oo afka baarkiisa ah kuwaasoo la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kooxda riddada jawaasiista noo gaarayay shan ayaa kala ahaa kow aadan cabdi xaylow waxa uu ahaa jaajuus u shaqaynaya murtadiinta maamulka riddada jubbaland isagoona gudbiyey xog badan oo ku saabsan ciidanka mujaahidiinta labo axmed nuur cabdiraxmaan oo loo yaqaanay faaney isagana waxa uu ka tirsanaa jawaasiista murtadiinta jubbaland isagoona ahaa xog qaade xogta ka aruurinaya mujaahidiinta saddex cali aadan nuur cali oo loo yaqaanay michael wuxuu la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kuwa riddada jubbaland isagoona u gudbinayay xogta mujaahidiinta afar faarax xuseen abikar wuxuu isagana la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta gaar ahaan waxa loogu yeera nabad sugidda jaajuuskan ayaa markii hore ka howlgalayay muqdisho balse mar dambe ayaa loo soo diray wilaayada gadow si uu halkaasi xogta mujaahidiinta uga soo gudbiyo jaajuuska ugu dambeeya ee shanaad shiiqii geedow aadan wuxuuna ka tirsanaa jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa ku sugan degmada baardheer ee wilaayada gedo ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka jawaasiistan iyo waxa ay muteesteen maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah laba in lagu wada fuliyo dil haduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنتني كوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وهو كسقنا ذي قرال وبالله توفيق حدا وهلقوا ذقريا فلنت حدك الله أكبر
jawaasiistan lagu dilay degmada tieglow ayaa gelaya feelka jawaasiis badan oo maalmahan lagu tooganaya qaar ka mida wilaayaadka islaamiga kuwaasoo ugu dambeyntii laga jaray godobtii ay ka galeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxayna dilka jawaasiistan ku soo aadaysaa xilli dhowaan kelimad maqal ah oo uu jeediyey sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan allaha xifdiye oo ka mid a hoggaanka mujaahidiinta baaq toobadkeenna loogu diray jawaasiista cadowga la shaqayso kuwaasoo xarakadu ay ballan qaaday inay naftooda badbaadinayso haddii ay ka toobadkeenaan falkaas gaalnimada ah ee ay ku dhaceen ugu dambayntii waxaan halkan baaq toobadkeenna uga diraynaa jawaasiista cadowga ku shaqaysto waxaan leenahay allah u toobadkeena u soo laabtay diintiinna isaga hara la shaqaynta cadowga waxaa dembi idinkugu filan inta aad horay u geysateen waxaadna ogaataan in tiirka laydin geeyo waxaan ka jecelnahay inaad allah u toobad keentaan si aad adduun iyo aakhare u badbaaddaan ka faa'iidaysta fursaddan inta ay naftu idinku jirto kuna cibro qaata kuwa ay fursaddu dhaaftay ee gacanta lagu soo dhigay iyagoo jawaasiis cadow ah kadibna god galay ayagoo waxay galabsadeen gacmaha ku sita ciddii ka toobad keenta falkaas gaalnimada ah iskuna soo dhiibta mujaahidiinta waxaan u dammaanad qaadaynaa in la siin doono ammaan buuxa loona qarin doono sirtiisa in shaa allah iska hor imaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe khaalid xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya maleeshiyaadkan oo ka wada tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dagaalamay deegaan hoostaga degmada warshiiqa ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe maleeshiyaadkan ayaa isku haysta dhul sida ay tilmaamayaan xogaha dagaalkan oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa waxa uu ka dhacay tuulo yar oo hoostagta deegaanka bashaqle ee hoostaga degmada warshiiq guddoomiyaha maamulka riddada hirshabeelle ugu magacaaban deegaanka bashaqle ayaa sheegay in tuuladu hoostagto deegaankaas ayna kusoo weerareen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada uu hogaaminayay nin lagu magacaabo muuse xaadoole oo ah sargaal kaas oo la xaqiijiyey in lagu dilay dagaalkaas guddoomiyaha deegaanka bashaqle ayaa xildhibaan xaadoole oo ay walaala yihiin muuse xaadoole ku eedeeyey inuu lahaa hubka walaalkiis ku dagaalamayay
dhacdo fool xumaa ka dhacday oon aad uga xumaannay ugana xunnahay deegaanka bashaqle gaar ahaan tuulada xadaydeg anigoo guddoomiyihii waaxda deegaanka waaxda bashaqle oo hoos tagto degmada warshiiq ah ayaa laygu soo weeraray tuulo ka mida tuulooyinka waaxda oo la yidhaaho xadaydeg anigoo meel isaga hergelayo iska jiifo aa ciidan nin la yidhaaho hadda dagaalkii ku geeriyooday muuse xaadoole la yidhaaho wato oo walaalkii soo hubeeyey xildhibaan xaadoole hubkiisaa wato ayaa igu soo weeraray deegaanka xadaydeg anigoo iska joogo iska jiifo wax dhibaataa qabin xildhibaan xaadoole baabuurta laygu soo weeraray xildhibaankaa iskaleh gurigiisay taallaa haa waa la ogyahay waa soomaalidoo dhammaa og baabuurtiisau haystaa kurshaala meel la yidhaaha yaaliin waa laygasoo waa laba cabdibilay kastoo qaateen waa igu soo weerareen geesta kale guddoomiyaha deegaanka bashaqle ayaa ka hadlay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee soo kala gaaray labada maleeshiyo ee ku dagaalantay deegaanka hoostaga degmada warshiiq isagoona murtadkan uu xaqiijiyey in dad shacab ah ay dhibaato ka soo gaartay dagaalkaas
istaafkaygaa lagu dilay lagu dhaawacay lagu waxyeeleeyey dadkii deegaanka dhibaata loogu geystay burbur hantiyeed loogu geystay dhashiika iyo saban iyo bekaam lala dhacay qof waayeelahoo meel ku kufta xoolii ay soo safarsadeen ay raashinkii oo fitrada kala bixi rabeen xirkahay goosteen meelay u kaceen cid hesha ma jirto dukaa dharkii wareegtada oo bannaanka lasoo dhigto iidda loogu talagalay meelay aasteen cid hesha ma jirto dhibaataa nagu dhacdo wallaahi aniga hadda xagoora ninkaas oo xildhibaanka la dhashay iyo laba nimoo la socotay inay dhinteen waa lay sheegay anigana xaggeyga istaafkii ila socday wiil wou ka dhintay wiilna wou ka dhaawacma ma garan gudoomiyaha maamulka ridada hirshabeelle ugu magacaaban deegaanka bashaqle ayaa waxa uu ku andacooday in maleeshiyaadka soo weeraray ay ku heysteen xilka uu ka hayo deegaankaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqo joogto ah ka dhigtay iska horimaadka dhexdooda ah iyagoona markasta oo ay dagaalamaan iska dila askar iyo saraakiil mahadsanid khaalid maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay ardayda rawdada mu'asasada alxigma mar kale waxaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan يطوف عليهم ولدان مخلدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين tartankan oo loo qabtay ardayda rawdatul atfaal ee wax ka barta mu'asasada alxigma faraceeda degmada tieglow ayaa ahaa mid lagu ogaanaya aqoonta ardayda iyo fahankooda ku aadan wixii ay mu'asasada ka barteen waxay ardaydan ku tartamayeen shan jus oo ka mid a qur-aanka kariimka iyo afar maado oo kale oo mu'asasada ay ku qaateen waxayna soo bandhigeen tartan cajiib ah oo soo jiitay dadweynihii goobta ku sugnaa ardaydan ayay da-doodu u dhexaysay toddoba ilaa afar sano waxayna isugu jireen wiilal iyo gabdho marka loo eego da-dooda iyo aqoonta ay xambaareen waa kaaf iyo kala dheeri maa shaa allah waxayna arrintan timid bacdallaahi dadaalka iyo juhdiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan maamulka mu'asasada alxikma oo ku dadaalaya inay soo saaraan arday da-yar oo qur-aan ka xifdisan sidoo kalena xambaarsan culuumta kale ee sharciga iyo maadiga munaasabadii lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankaasi oo ka dhacday hoolka aalayaasir ee degmada tieglo waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyey isku imaatinkan iyo waxa uu ku saabsan yahay isagoona dardaaran dhaxalgal ah goobta ka jeediyey may baan fadhiinay howlka xafladaha aalayaasir xaflad oo lanqobadahaya ardayda mu'asasatu alxigma gaar ahaan qaybta rawdatul atfaal jasaahumullahu khayra jazaa tartankii iyo musaabaqadii imtixaankii lukugaadii iyo tartankii lanqobadii gebagabadiis aan roogna ilaahay ana ka mahadsan nicamtaas faraha badan la ilaahay subxaana wa tacaala na sii in aadoo marka mayla raa'iyaal da'diyo sida walaalkaba sheegay lix sana ankuwiinta ama toddoba sana ilaa afar sana intaan dhahayaan e war la baro qur-aan la baro cilmi la baro siire la baro dhammaan culuumti sharaa islaamka shalduunaayta walkumada aasaasiyaadya la baro waana laka tartansiiyo oo unuun ilanka qabowsata waa nicma allah subxaana wa tacaala ninka deeqi waaye oo ilaahay subxaana wa tacaala inanka mahadnagoona mudunta nicmada ilaahay subxaana wa tacaala hoobalanka mahadiyon ilaahay dadaan ziyaadiya lain shakartum la asiidannakum mar jazaakum allahu khayra jazaa walbarashada markaa in juhdi la geliyo dadaalka hadda jarwan in lalama laabo ilaahay barakaaya hade dadaal badan ajar mu'asasaadka shishal bedelan haddii dacwad ata haddii tarbiya wa tacliim ata khayr badan ajar alxamdulilah buraarug badan jara jazaakum allahu khayra jazaa ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardaydii safka hore ka gashay tartanka iyo abaalmarintii ay muteesteen ardayga koowaad olon weerow waliba waa umaymana maxamed nuur maasha allah umaymana mayba kaalin ahaan liinsiyay oo ku guulaysatay saddex boqolka ishina soomaaliya iyo dharki ciide iyo sanadkan kiciidi fadi oo la hangaday cuseebe bacdiiska jarwaaladii lunkufadaan allahu akbar gabarteen lamaad waa miski maxamed cabdi oo iyana boqolkii boqoleh miskiyana insha allahu tacaala mayba abaalmarin liinsiyey saddex boqol kun shilin soomaali iyo dharkii ciidi oo iya insha allahu tacaala waalidii lunkufadaan oo langaday kaalinti lamaad afarta arday isla galan ardaygan koorey sucdi maxamed cali sucudi yaana mayba insha allahu tacaala abaalmarin helay yaana lama boqol kun shilin soomaaliya iyo dharki ciidi iyo kiciidi lahayti oo langaday waalidii lunkufadaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wada dadaal dheeraada oo ku aadan waxbarashada qeybaheeda kala duwan sharci iyo maadi waxayna tani weli fursad siinaysaa waalidiinta ubadkooda la aadaya goobaha cadowga kuwaas oo ka qaday midhaha iyo iftiinka cilmiga ah ee ay guranayaan carruurta waalidiintooda la jooga goobaha waxbarashada ee wilaayaadka islaamiga aad baad u mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya waxaa si isdabajoog ah u socda howlaha gurmadka abaaraha ee lagu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay waddanka soomaaliya guddigaana ayaa habeen iyo maalin ku jira safarro kuwaasoo ay dadka ku gaarsinayaan raashiin iyo biyodhaamin guddiga gurmadka abaaraha oo u kuurgelayay xaaladda dadkaasi ayaa dhowaan waxa ay raashin qiibin ka sameeyeen degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ay ka faa'iidaysteen dad masaakiin ah oo ay saame abaaraha kuwaasoo ku noolaa deegaanada hoostaga degmada bu'aale goobtii lagu qiibinayey raashinkaasi waxaa dadka kula hadlay sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh maxamed balli oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha waxayna culimmadan muddooyinkii ugu dambeeyey safarro kala duwan ku marayeen meelo kala duwan iyagoo uu kuurgelayay xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen si loo gaarsiiyo gurmadyada kala duwan
marka waxaa la rabaa qofkasta qalbigiisa inuu nadiifiyo oo dadka iscafiyaan culayska ilaahay wuu naga dulqaadayaa maanta munaasabaddaa arkaysaan waa raashinkaa halkaa lagu qaybinaa magaalada bu'aale saaad ogsoontihiin dalkeenna xoogaha dhibaataa jirta masiibo rabbaani baa dhacda abaaraa dhacay oon baa dhacay waana waxaan annagu shaqaysanno laakiin haddana waxaa la rabaa inaan istacaawunno oon isu gurmanno muslimiintu waa gurmadeen jeebkoodiiy gacanta geliyeen xarakadana waa dadaashay khayr allahas iyo guddi baa la saaray dhaqaalaa la soo ururiyey waa raashinka maanta idin soo gaaroood arkaysaan gobolladii oo dhan walaayaadka oo dhan ayay abaarta ka wada jirtaa maanta adinku inta aad hesheen waa ilaahay fadligii kadib walaalayaal waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ee raashinkaa la baxa inaan u ducayno inuu ilaahay waxood u barakeeyo waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta maanta oo arkaysaan dalkeena dhibaatada ka jirta war qofkii wax haystow dadka muslimiintii walaalaha saacid oo jeebka gacanta geli oo muslimiintu waa ka maal jasad alwaaxid hal jir oo keliya woy caawa farta haddii lagaa qabto ma saaxan karti caawa o dhan waa soo jooda limaada hadday jirhkay ka mid tahay muslimiintana waa noocaasoo qofka walaalkaa ee baahan haddee waa xibin jidhkaaga ka mid inaad saaxato maaha waa inaad kurbaysan tahay waa inaad walwasho walaalayaal raashinkan hay-ad gaalaha idiinma keenin waxaa idiin keenay walaalihiinna muslimiinta ah oo dibad iyo daakhilba jooga waxaa idiin agaasimay xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo gacanna cadoway kula dagaalamayaan gacanna dadka muslimiinta ayay ku quudinayaan waxaa la rabaa raashinka isaga ah awalan ilaah inaad uga xamdidaan marka labaad dadka muslimiinta ayoo soo bixiyey inaad u ducaysaan marka saddexaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada iyo abaarta iyo biyola'aanta iyo baadla'aanta iyo badarla'aanta ilaahay waa naga saarayaa inaan ilaahay u toobadkeenno inaad deriska ka warqabtaan inaad raggiinna ateecdaan inaad awlaadda tarbiyaysaan inaad xanta iyo beenta faraha ka qaadaan dadka xoolahan la baxay ilaahay ha barakeeyo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa tuqaddimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaah huwa khayran wa acdama ajraa dadka muslimiintaa waxaan leennahay xooliya aad la baxdeen waa kuwaan aan ku soo sinnay muslimiinta tabaalaysan ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo ayagana allaha u shifeeyo warbaahinta islaamiga ah ee landaluusa ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii raashin qiibinta loogu sameeyey xaaf sukar xaaf bur xaaf bariis ah saddex lisrid ah si ilaahay subxaana isi subxaana tacaala isi walaayada isi gacanta mujaahidiintana kor allah ka dhiga gaalada allah naga jebiye raashin aan la siinaha bu'aal maanta maxaa liisa xaaf bur ah saddex la saliid ah xaaf sukar ah maxaa liisi aad iyo aad aan faraxsana maanta alxamdulilah maxad alla isku leh intay raashinkun basateen adduunyaa kare allah ka dhuroy gaaladana allah noo jebi muraadka kan adduunka kan aakhira allah nin sakhar sinida jilla oo khayr janna alwiinta allah nin waal haaf bure haaf bariise haaf sokore saddex la saliida waa kaa wallaahi si sharaf leh raashin baan haysanaa maanta haa gacanteeda kor allah ka dhigo muslimiinta nasiisa cadaawada allah ajabiyo gurmadkii noo keenana gacantiisa tii koraysa allah ka dhigo gurmadkeena bariis baa liisii saliid baa liisii bur baa liisii raashinaa liisii bariis iyo saliid sakoraa liisii haa alxamdulilah
bur bariis sakor saliid bur iyo bariid iyo aragteeda sokor
gobolka jubbada dhex buu aala ku nool maanta waxaan gacanta ku haystaa kisha bariifkiisa sokor saddexla saliid waalaha mujaahidiinta ilaahay guul asii marwal gaal iyo gaalja laganaga jebiyo cadowga naga qabto waalahan ilaahay gacantooda kor ka dhiga weligood ajiraana ajoogaana maasha allah waalahana u duceyne maasha allah way duceysan yihiin waalaha mujaahidiinta meel bay joogaan guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu